marka u horeyso arrinta u horeysa hadda dowladda maraykanku waxay oqoonsadeen inay la shaqeeyaan dowladda soomaaliya iyaga oo aada u rajeynaya inay kala shaqeeyaan dhinaca caafimaadka waxbarashada iyo horumarka iyo biyaha nadiifka iyo cudurada soomaaliya si waktiga adag eegujiraan looga baxo taasi iyaga oo raba inay u maraan inay u magacaabaan ambashator xilkaas kala shaqeeya dowladda soomaaliya runtii maxamedow haddii aan arrinta kale kaaga sheekeeyo wadanka maraykanka ayay markii qof xil uu isku soo taagayo amaba xil safaarad loo magacaabayo waxaa oo kasab ah in dib loogu celiyo golaha sare ee sanadka iyo golaha hoose labadaba kaasi oo qofkaas la fiirinayo taariikhdiisi iyo waxqabadkiisii haddii qalabad badan uu hore u galay ay jiraanna uusan xaq u lahayn in xilkaas loo magacaabo isla xisaabtan iyo su-aalo iyo jawaabo badan ayay maraysaa inta aynan micnaha madaxweynuhu wuu soo bandhigayaa qofka ku haboon xilkaasi kadibna waxay maraysaa waddo loogu talagalay qof walba oo xil loogu dhiibayo inuu mas-uuliyadda wadankani ka matelo adduunka qaybihiisa kale marka waxaan is leenahay katrina dadani qof waxay ahayd runtii qabiil ku ah arrimaha xiriirka caalamiga ama international relationka kana soo shaqeysay safaarado badan taasina maxamedow ma dadaysa ama ma qarinaysa qaladaadka amaba waxyaabaha qaldan ama waxyaabaha ay ku weyn karto xilkaasina ayadana ay ay dhinac ka wadato marka waxaan is leenahay runtii qofku wuu isqiimeynayaa intuusan mediaha ama warkiisu adduunka uusan gaarin wuxuu isku qiimeynayaa waxyaabahaas inuu ama waxyaabaha si hoose looga wada hadlayo qofkaasi qarabaadkiisa inuu u qalmo in uu ku qaabto xilkaas iyo inuusan ku qaadan karin marka ayada ooda miiska soo fuulan ayay ogaan kartaa inay guusha gacanta ugu jirto inaysa ugu jiro hadday aragto in guul aysan ku helaynin inta aysan ku ceegoobin ayay asigaas ku dhawaaqaysaa marka arrinta sidaas ayay u dhacday marka waxay kula tahay in dambiyo ama kiisas iyada loo he lagu helay ama horey u gashay in xilkaasi ay isaga casishay ma sidaa bay kula tahay maya sidaas lama aha waxaa jirto maxamedow haddii aan waxyar ku siiyo qofka marka xilka loo dhiibay wuxuu buuxinayaa warqad application warqad ayuu buuxinayaa warqadan su-aalo badan ayaa ku qoran oo laleeyahay ka sheeg taariikhdaadii waxqabadkaadii iyo wixii qaladaad ah aada gashay qor marka qofku kama ben sheegi karo taariikhdiisa hadda waxaad aragtay soomaaliya xildhibaano ayaa jiro wasiire ayaa jiro ambaashatooro ayaa jiro xilka soomaaliya meelo badan ka hayo dadkaasoo dhan waxay isugu jiraan dad wanaagsan iyo dad xun marka waxaan isleenahay dadka soomaalidu inay wax ka bartaan xilka qofka lagu aaminayo ilaa xil dowladeed qeyb walba oo bulshada u shaqeynayo in lala xisaabtamo waxaana ogsoonahay dad badan oo dembiyo leh inay soomaaliya xil u hayaan ayaga oo qaladkooda ummadda aan loo sheegin marka waxaan isleenahay gabadhani runtii waxyaabihii ay qortay waxaa ka mid ah waxyaaba aysan ku halan karin xilkan ayada ah oo loo magacaabay marka maxay yihiin waxyaabahaas runtii maxamedow maadaama qofkii xilkii uu ka tanaasulay hadduusan mar ahayn qof xil bulshada u hayo hadduu mar tanaasulaan la yimaado ceebtiisa bulshada looma soo bandhigayo waxaa lagu ekeynayaa qofkaasi wuu tanaasulay sababo ku la xiriira shaksiyan asaga u gaar ah ayaa lagu soo ekeenaya ayadoona ceebteeda banaanka la soo dhigaynin si bulshadu magaceedii aan looga hadlayno oo magacii ay lahayd ay usii wadato marka waa loo qarinayaa qofku hadduusan xilka isku soo taago laakin hadduu qofka xilku isku soo taago oo xilka uu markaas uu la wareego bulshadu ama media waxay xaq u leeyihiin qofkaasi taarikh nololeedkiisa iyo qaradaadkiisa inay soo bandhigaan marka taasi laislamaba gaarinba